guddoomiyaha xisbiga talada haya ee somalilan muuse biixi cabdi ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu ku magacaabayo guddi fulineed oo uu yeelanayo xisbiga kulmiye guddidan fulinta ayaanu ka dhex muuqan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo inkasta oo hogaanka xisbiga iyo madaxweynuhuba ay si toosa usoo galaan guddida fulinta guddidan fulinta ee cusub ayay ka dhex muuqdaan hal xubin oo ka mida golaha wasiirada ee somalilan wasiiro hore iyo xisbiyahano kulmiye ah oo ku aragti dhow garabka muuse biixi cabdi guddidan ayaa noqonaysa guddidii labaad ee fulineed ee loo magacaabo xisbiga kulmiye iyada oo maanta ay shirkii ugu horreeyey qabsadeen guddi hore oo fulineed oo u magacaabay shirguddoonka shirweynihii kulmiye guddidaas hore ee fulinta ayaa kulankooda maanta sharci darro ku tilmaamay magacaabista guddida fulinta ee guddoomiyahoodu sameeyey iyaga oo ugu baaqay in guddoomiyahoodu uu u hoggaansamo xeerarka xisbiga iyo kuwa dalka islamarkaana ay dhinacooda ixtiraamayaan xeerarka xisbiga sida uu leeyahay cabdikariin axmed maxamed xinif oo ka mid ah guddida fulinta ee maanta shirtay annagu waxaanu u hogaansamaynaa sharciga xisbiga iyo xeerfoodhin baanu u hogaansamaynaa
cid kastana waxaanu ka codsanaynaa inay u hoggaansato ciddii u hoggaansami weydaa
sharciga xisbiga iyo labadaasi ma kala marmo way isku lifaaqan yihiin dee waxay sheegeen dariiq iyo waddo loogu soo celiyo xisbiga ama xisbigu aanu ku burburin ama xisbiga sharcigiisa lagu ogolaysiiyo ayay sheegeen cid kasta oo ka baydha guddida fulinta ee hore ee shirtay ayaa ku dhawaaqday inay qabanayaan shirweyne gole dhexe oo xisbigu isugu yimaado sida uu warbaahinta u sheegay xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid yuusuf waxaan si doonayaa maanta in halkan kaga dhawaaqo ka iclaamiyo shirkii golaha dhexe sida uu tilmaamayo xeerka xisbigu maalinta la magacaabo golaha dhexe iyo xeerfoodhiinba muddo bil gudaheeda inay kalfadhigiisa koowaad u yeesho sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqayaa maanta in shirkii kalfadhigii koowaad ee golaha dhexe xisbiga kulmiye inuu yahay kowda bisha juun waxaan ku wargelinayaa dhammaan xubnaha golaha dhexe inta caasimad joogtay inta gobollada joogtaaba inay isugu yimaadaan kowda bisha juun oo ah maalinta axadda inay isugu yimaadaan shirkuna wuxuu ka dhici doonaa hoteelka inay fadhino ee mansar hotel khilaaf aad u sarreeya ayaa kala irdheeyey xisbiga kulmiye waxaana khilaafkani xisbiga u kala qaybiyey laba dhinac oo ay kala hogaaminayaan guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo garabka kale oo uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo shirkan ay maanta yeesheen guddidii fulinta ee hore loo magacaabay waxaa guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo ah guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye dee xisbi koosas buu gaadhay wuxuu ku xisbi ku heshiiyey in madaxweyne guddoomiyaha xisbiga muddada shantana sare soo socota muuse bixi cabdi lagula tartamay waxaa kaloo xisbi ku heshiiyey in musharaxa madaxweynaha uu madaxweynaha hadda talada hayaa oo dastuuriyan xaqu leh markiisii labaad inuu noqdo musharaxa madaxweynaha markaa waxaan qabaa in walaalhay ay soo dhaafayaan wixii xisbiga ku heshiiyey
khilaafkan xisbiga kulmiye ayaa sahayday wasiirkii hore ee ganacsiga maxamed cabdulaahi cumar oo loo tirinayey inuu ka agdhowaa garabka muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga kulmiye sidoo kalena waxaa xilligan khilaafka sii hurinaya iyada oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye uu dhinac ka wado inuu soo dhiso haykalkii xisbiga oo uu xalayba magacaabay guddi fulineed halka xukuumadduna ay ku howlan tahay qabashada shirarkii golaha dhexe ee xisbiga wasiirka howlaha guud cabdi khaliif axmed oo ka mid ah guddida fulinta ee maanta shirtay ayaa isagu leh maalin walba waxaanu usii daynaynay jeclada naga haysi laakiin hadda dee waxaan kafa waa nagu filan tahay intaasaa nagu filan shalay bay ahayd doraad bay ahayd tii ka horraysay bay ahayd hadeera annagu niman saaraya oo dibadda u saaraya ama eryaya odayaashii ama la dagaalamaya ama qasdayaal ama nihin taasaanu caddaynayna waxaanu leenahay odayaashu ha ku soo noqdeen xayndaabkii sharciga ee xisbiga iyo kii xeerarka qaranka guddidii fulinta iyo qaar ka mida hoggaanka xisbiga kulmiye waxay ku dhawaaqeen shir gole dhexe oo qabsoomaya maalinta axadda ee foodda inagu soo haysa guddoomiyihii xisbiga kulmiye oo ka soo horjeeda wuxuu magacaabay guddi fulineed oo cusub tallaabooyin kuwan la mid ah ayaana maalmaha soo socda la filayaa oo sii kala fogeynaya xisbiga kulmiye ee labada garab u kala fadhiya mana aha markii ugu horreysay ee khilaaf siyaasadeed xisbiyada somalilan ka dhex dhaco oo hore waxaa sidan oo kale khilaaf uga dhex qarxay xisbigii wakhtiga badan talada somalilan soo hayay ee udub oo markii khilaafkiisa loo caal waayey ku burburay sidoo kalena xisbiga ucid ayaa isna khilaaf soo kala dhex galay oo maxkamaduhu ka garnaqeen ugu dambayn laba dhinac u kala dhaqaaqay haddaba su-aalaha la isweydiinayo ayaa ah khilaafka kulmiye ma sida kan udub ayuu ku dambayn doonaa mise sida kan ucid ayuu maxkamad geli doonaa mise xal dhexe ayaa la heli doonaa waa hal xidhaale aan furdaamintiisu weli muuqanin ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa